بسم الله الرحمن الرحيم أول مدح ديسي مدحوينها دالكن الصومالية مدن محمد عبدالله فرماجو أياش القدومية فرطان كشركة وضطشقة إيه كسعون يدو صبريبا madaxweynaha hirshabeellena waxa uu tacsi ka diraya geeridii allaha u naxariistay wasiirkii beeraha oo xalay la dilay maxkamada madaniga ah ee gobolka hiiraan ayaa dhulha ku wareejisay dad soomaaliyeed oo horay dhulka looga haystay dadkii ku ceroobay abaartii ka dhacday dalkaasi aandhahda deegaankaasi gololey ee hoos timaada buuhoode ayaa codsaday in lala soo gaaro gargaar maamulka magaalada jowharna waxay codsadeen in la caawiyo dadkii ay fatahaada webiga shabeelle ay wax ka soo gaareen wararka dibaddana waxaa ka mid ah xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi maraykanka ayaa xalay bilaabay shirkoodii oo socon doona muddo afar cisho ah
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fisan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa shir guddoomiyey furitaanka shirka wadatashiga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo haatan si rasmiya uga soconaya magaalada dhuusamareebe ee xarunta galmudug maxamed deeqa cabdi maxamed ayaa warkaasi noo soo diray
shirkan oo ah kii saddexaad kana qabsoomo magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi ah u furmay iyadoona ay ka qeybgelayaan madaxa ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddiga ka tala bixinta arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa warbaahinta waxa uu la wadaagay furitaanka shirka waxa uuna sheegay si rasmi ah shirkani uu u furmay iyadoona uu sheegay in kulamo ay la qaateen guddiga ka tala bixinta arrimaha doorashooyinka kuwaas oo shirka qayb ka ah maantay waxaan noo furmay shirkii wejigiisi koowaad maanta la gudagalnay waxaan dhegaysanay maanta warbixin ka dhegaysanay guddigii farsamada ee soo diyaarinta qaabab doorasho ama hanaan doorasho la kala doordoorto ama lagu dul shaqeeyo maanta ay nala wadaageen guddigii farsamada welina shaqadii way socotaa guddiguna waa ku jiraan hawshoodii balse maantay intaasay nala wadaageen caawana shirkii wejigiisii koowaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wadahadalladii qaababkii doorasho ee guddigu ay soo gudbiyeen ay nala wadaageen runtii guddiga waan u mahad celinaynaa dadaal fiican bay sameeyeen aad bay u soo dadaaleen talooyin bay soo urursheen meel bay soo gaarsiiyeen wadahadalka caawi ah si guud mabdiyan waa isku afgarannay welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u bannaynayna ama u diyaar ah inay walaalaheen nagu soo biiraan na soo gaaraan oo ayaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inayna soo gaaraan shirkuna wuu soconayaa haddii ilaa yidhaahdo ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu xusay in uu u mahad celinayo cid waliba oo ka gacan siisay shirarkan lagu qabtay magaalada dhuusamareeb kanna uu noqonayo kii saddexaad sidoo kalena waxa uu xusay madaxda kale ee dowlad goboleedyada ee aan weli shirka soo gaarin in ay la hadleen islamarkaana ay ku rajo wan yihiin inay kasoo qayb galaan iyadoona baaq uu u jeediyey kasoo qaybgalka shirka dhuusamareeb ugu dambeyn waxaan rabaa in halkaan uga diro runtii mahadcelin shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanba sida ay shirkan u garab taagan yihiin sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan sida ay shirkan inuu guulaysto loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaana leennahay walaalayaal shirkanu insha allah guulu ku dhammaanayaa safgarada ku dhammaanayaa dalkuna hannaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha allahu tacaala taasna kalsooni buuxdaan ku qabnaa waana waana ku ee, ku kalsoonnahay inay saas wax u dhacayaan Een, sidoo kale waxaan rabaa halkaan uga mahad celiyo saaxiibadeena beesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay u soomaaliya u garab taagan yihiin oo dowlad dhisidda soomaaliya ay garab u siinayaan taana waxaan halkaan uga mahad celiyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan weliba si gaara doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay oo talooyin iyo mar walba ee, arrimo ku aadan in guul laga gaaro noo siinayay Een, waxaan ku gabangabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen ee, soo dhowaada idinkoo mahadsan shirkana ka soo qayb gala yaanan wax een, haba yaraatee keeni kara in ay dib u dhacdo ama wakhtiga qaaliga ahay soomaali laga dumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa markii saddexaad waxa ay martigelinaysaa shirka dhuusamareeb ee saddexa iyadoona madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ugu sarreysa ay kasoo qayb galeen bulshada ayaana waxa ay aad u soo dhoweeyeen shirarkana lagu qabtay magaalada dhuusamareeb loogana hadlayo arrimaha siyaasadda iyo aayaha soomaaliya maxmed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa tacti tiiraanyale u diray qowskii iyo ehladii uu ka geeriyooday allah u naxariistay wasiirka wasaaradda beeraha oo xalay lagu dilay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe cabdikariin aadan xuseen ayaa eegaya
mahadsanid baydhaba madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka hirshabelle dhaktar maxamed cabdi waare isagoo ku hadlaya afka golayaasha dowladda iyo shacabka maamulka hirshabelle ayaa uu ka tacsiideeyey geeridii allah u naxariistee wasiirkii beeraha ee iyo waraabka ee maamulkaasi hirshabelle allah u naxariistee marxuum cabdulqaadir abuukar maxamed karaani oo xalayto koox dhagarqabayaal ah ay ku dileen magaalada jowhar xilli uu ka soo baxay masaajidka oo uu ku tukanayay salaadda cishaha madaxweynaha ayaa cambaareeyey dilkaasi wasiirka waxa uuna tacsi tiiraanyaleh u diray shacabka hirshabelle gaar ahaan qoyska iyo eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo carruurtii uu ka baxay marxuumka allah u naxariistee inuu ilaahay ka siiyo samir iyo iimaan saadiq ah waxa uuna alle uga baryey inuu ka waraabiyo janatulfirdowsa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle daktar maxamed cabdi waare ayaa hadalkiisa sii wata ayaa muujiyey sida uu uga naxay uga naxun yahay dilka wasiirka wasaaraddaasi beeraha iyo waraabka ayaa u amray hay-adaha ammaanka inay si degdeg ah ay u soo qabtaan kooxihii ka dambeeyey dilkaasi wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabelle marxuum allah u naxariistay cabdulqaadir abuukar maxamuud karani marxuumka ayaa sidoo kale ka tirsanaa baarlamaanka hirshabelle waxa uuna ka mid noqday dabayaaqadii sannaddii laba kun iyo lix iyo tobankii xilligaas oo la aas-aasayey baarlamaanka maamulka dowladda goboleedka hirshabelle xasan
dhinaca kale allah u naxariistee wasiirka wasaaradda beeraha oo xalay lagu dilay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa la filayaa maanta in aas qaran loogu sameeyo magaalada jowhar ee xarunta hirshabelle cabdiraxmaan wadani ayaa warkan gordhow ka soo diray magaalada jowhar
arnimadii xalay ayaa kooxo dowlada ku hubsan waxa ay dileen wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan abukar cabdiqaadir karaani xilliga dilka loo geysanayay wasiirka ayaa waxa uu ka soo baxay mid ka mid ah masaajida kadhow hooyadiisa waxauna ku soo jeeday gurigiisa waxauna soo dukaday salaada cisho wasiirkan xalay jowhar lagu dilay ayaa sidoo kale horey waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle dhowaan ayaa madaxweynaha hirshabelle waxa uu magacaabay in uu noqdo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kalena waxa uu ahaa mudana ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle dilka loo geystay wasiirka ayaa si aad ah loogu dareemay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe jowharna sidaan wada ognahayna waxa ay kamid tahay magaalooyinka amniga leh ee dalka soomaaliya ku yaala mana loogu baran dilal noocan oo kale inay ka dhacaan magaalada jowhar bulshada kunool magaalada ayaa saashi si weyn u hadal haysaa dil kaloo geystay wasiirkii wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan ismaaciil islamarkaana kamid ahaa golaha wakiilada dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale laamaha amniga magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa saaka wada howlgalo ku aadan
maxkamadda madaniga ee ku taala gobolka hiiraan ayaa muwaadiniin soomaaliyeed oo laga haystay dhul iyada kugu wareejisay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan nuur maxamed cali ayaa warkan noo faahfaahinaya
maxkamadda gobolka hiiraan ayaa ku wareejisay dhulkan dhaxaltooyada ah oo laysku dayay in laga boobo dadkii danyarta ahaa ee dhulkani dhaxalka u lahaa maxkamadda gobolka hiiraan ayaa dhulkani xukunkiisa soo saartay bishii lixaad labada kun iyo labaatanka iyadoo aanan wax racfaan ah laga qaadan danyartii lahayd dhulkan oo ay wakiil ka tahay hooyo xaawo yaasiin cabdulle oo lagu wareejiyey dhulkani ku yeela xaafadda xaawataako gaar ahaan laanta nuurxawaad ayaa u mahad celisay maxkamadda gobolka hiiraan xaawo yaasiin cabdulle walaalkay xoolihiisa oo dhexaltooyada ahay oon anigu intaa dacwada iyo la daba taagnahay ninka igu haysta dhulkanaga maxkamadda sharaftale waa naloo xugmiyey haddana waxaan ka shaqaysanaynaa gurigeennii oo noo xalaalah waxaa waaye toddobaatan iyo labadiiaa la cabiray haddana waqti xaadirka intaasaad bini'aadan ugu daba taagnahay haddana waa maxkamadduna waa ku sharafsan tahay ma haddaanu celinaynaa ilaahay mahadiis booskeenniyo noo soo dhacay hadeertaanaan maxaa ragta ay shaqo ka bilaabanaynaa waa intaasoo maxkamaddan sharaftalena ha ogaato gudoomiyaha maxkamadda gobolka hiiraan cabdiraxiin maxamed taakooy oo horay dhulal badan ugu wareejiyey danyartii lahayd ayaa faahfaahin ka bixiyey marxaladaha uu soo maray kiiska dhulkani waxaan ku sugannahay dhul dhaxaltooye ah in muddo ah dacwadeeda aan ay taallay maxkamadda gobolka hiiraan dhulkan waxaa isku dacwaysanayay wakiilu dacwe xaawo yaasiin cabdulle oo wakiil ka ahayd dhul dhexaltooye ah oo walaalkeed ka dhintay ilmo agoona ay leeyihiin wakiil ay ka ahayd ayay dacwadeeda socotay in muddo ah marxuumka dhexaltooyada ilmaha iska lehna waa reer cismaan reer cismaan xasan cabdulle dhulkaas dhexaltooye waaya maxkamaddu dacwad dheer kadib waxay sugtay oo milkiyadda u sugtay inuu dhulkan yahay dhul dhexaltooye ah lahaayeenna reer cismaan xasan cabdulle wakiilna ka ahed xaawo yaasiin cabdulle oo walaalkeed ah maanta ayaan taagannahay dhulkaanu racfaan laga qaadanin ayay maxkamadda gobolka waxay soo saartay fulin dhulkan loogu wareejinaya dhexaltooyada reer cismaan reer cismaan xasan cabdulle loogu wareejinayo maanta alxamdulilaahi si wanaagsan ayaan ku wareejinnay qof kastoo muwaatin ahna waxaan u sheegaynaa in dhulkiisa aan xaqdarra lagu haysan karin nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
dadkii ku ciroobaya abaaraha dhowaan ka dhacday degmada buuhoodle ee ka tirsan gobolka tugdheer ee dalka soomaaliya ayaa bulshada soomaaliyeed ka codsaday inay la soo gaaraan gargaar degdega maxamed cali bile ayaa warkan ka soo diray magaalada buuhoodle
halkani waa deegaanka galooley oo hoos yimaada magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cay oo ay ku jiraan dad aad u tiro badan oo ku cadhoobay abaartii soo martay dalka soomaaliya dadkan ku jira deegaanka galooley ayaa waxaa soo food saartay xaalad biyola-aaneed iyagoona sidoo kalena sheegay magaaladu inayan lahayn xarumihii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka waxayna baaq u direen hay-adaha deeqbixiyayaasha dowlad goboleedada soomaaliyeed iyo weliba sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya in lala soo gaadho gargaar deg dega waxaana ugu horreyntii halkaa ka hadlay guddoomiyaha deegaanka galooley oo ka warbixiyey xaaladda ka jirta deegaankan waxaanu ka hadlaynaa oo baahida khaaska aanu kaga hadlaynaa m c h m c h kaas oo aanu ka codsanayno mas-uuliyiinta in ay noo dhisaan m c h kaas bowcaddii laga dhisi lahaa iyo hawshiisaas annaga ahayna waxaanu ka codsanaynaa intii anagu awooddeeda wixii aanu kala qaban karna waa ka qabanaynaa laakiin wixii naga tan weyn iyo soo bixitaankiisa iyo m c h ka inay noo dhammaystiraan ayada oo ay nagu kaliftay hawshaas caafimaadka daawala-aan oo maatadii ay sidaa ay u joogta aad arkaysaan intaas iyo intii ka badan ee joogtaba aysan daawo haysanin waxaanu doonaynaa markaa in hawshaas nalaga taageero
rabnaa inaannu ka hadallo magaaladan baahiyaha ay leedahay oo ay ugu horreeyaan laba arrimood waxa weeye marka koowaad waxa weeye qaybta caafimaadka waxa weeye m c h magaaladu male oo sida hay-adaha caalamiga iyo maaragtay dowladda federaalka iyo maamulada hareerana mid kastaba ha noqotee cid kastooo awood u leh in ay m c h noo sameeyaan degdega taasi waa qodob qodobka labaad waxaa weeye waxaanu u baahanay biyo meeshan biyo male baraago waaweyn oo maaragtay biyaha lagu kaydiyo male ceel maaragtay loqoto ceel qodaal ah oo maaragtay laga cabo male waxaan ku qabnaa baahi aad iyo aad u badan waayo meeshu ma laha wax dhakhtar la yidhaahay wax farmijira mujtamac badanna waa degan yahay baahida aan u qabno waxay tahay gabadha naga foolata inta aanu la soo ordayna iyo inta kharash loo raadinayo inta hawlo loo raadinayo ayaa ama dhiigbaxa u dhintaan ama hawlo badan oo ay nagala soo degsaan waxaannu ka codsanaynaa inay noo dhisaan m k h inay noo dhisaan dee meeshu biyo ma lahayn oo meeshu meel biyole ma lahayn ceelal ma lahayn baraago yaryar bayna aanu iska samaynay intii aanu deganayno bil baa la cabbaa jilaalka shanta bilood iyo lixda biloodoo bil iyo labaa la cabbaa haddeer waxaannu ku jiraa wakhti biyodhaana waxaanu nahay dadka barakaca ee muddada ilaa saddexda sano ilaa afarta sano imika sii gelaysa ku nool degmada la yidhaaha galooley baanu ku nool lahay haddaannu ku nool lahay waa meel lamadegaana bay ahayd oon baraaga lahayn oon rigag lahayn oon ceelal lahayn baahida hadda noogu weyn ee nahaysa ee aad iyo aad noogu weyni waa caafimaad biyo iyo waxbarasho hawsha haddeer noogu culus ee nahay si aannu muslimiinta ka codsanaynaa waxaannu ka codsanaynaa dowladda waxaannu ka codsanaynaa haayadaha waxaannu codsanaynaa wax allaale wixii danaynaya dadka qaxootiga ah ee halkaa degan degmada galooley ee biyuhu ay u jiraan afartanka kilomitir meesha ugu dhow waxaannu codsanaynaa qoladii wax nagala qabanaysa iyo qoladii noo ballan qaaday amjeed in naloo dhiso deg
maamulka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa sidoo kale iyagana codsanaya in la kaalmeeyo ama wax loo qabto dadkii fatahaada webiga dhowaan ay saamaysay ee webiga shabeelle cabdiraxmaan xuseen amar wadaniha ayaa warkan ka soo direeya magaalada jowhar iyadoo weli ay sii socdaan fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameynayo deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa guddoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baari waxa uu sheegay in tuulooyin dhowr ah dadka ku noola ay ka barakaceen islamarkaana ay yihiin iminka kuwa dibadjoog ka ah guryahooda waxa uuna sidoo kale guddoomiyuhu uu sheegay in dhulbeereed aad u badan biyaha webiga shabeelle ay xaalufiyeen kuwaas oo ay ku beernaayeen dalagyada noocyadooda kala duwan taasoo ay wajahday tuulooyin badan ay galaabsatay fataahadda ka soo baxday tuulooyinkan mahadaay zoona mahadaay iyo zoona jowhar sida buurfuule mareerey baaro weyne iyo tuulooyin kale taas waxay sababtay in ay dad badan ay qaxaan waxaad moodaa in maxaanku rahayto nala ka aamusan yahay hadda waxaa hadalkan naga keenaayo waxay noqotay heer caalami waxay ka badatay degmo waxay ka badatay gobol waxay ka badatay state waxaan rajaynaynaa in nala fahmo masiibo rabaani ee waaye waa magaciisa masiibo qaran waxaan leenahay nala ka soo gaaro waxaan weli cabsideeda qabnaya webiga siduu magaciisii biyaha u wado annaga weligeena ma qayli jirin reerjowr haddaan nahay cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya michel obama oo ah xaaska madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka ah ayaa donald trump hogaamiyaha dalka maraykanka ku eedeysay inuusan waxba ka qaban arrimaha caafimaadka ee dalkaasi xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi maraykanka ayaa xalay bilaabay shirkoodii oo socon doona muddo afar cisho ah waxaana ay xalay ku yeesheen habka fogaan aragga maadaama aan meel laysugu iman karin sababo la xidhiidha cudurka halista ah ee coronavirus khudbada ayaa kulankaasi ka jeedisay ayay ku eedeysay madaxweynaha hadda talada haya ee dalkaasi maraykanka waa madaxweyne donald trump oo uusan haba yaratee waxba ka qaban arrimaha caafimaadka ee dalkaasi sida cudurka halista ah ee coronavirus waxaa kaloo ay michelle obama ay sheegtay in markii ay ninkeeda obama uu ahaa madaxweynaha dalkaasi maraykanka uu wax badan ka qabtay arrimaha caafimaadka isaga uu isbedel weyn oo saameyn ku yeeshay dalkaasi ka sameeyey warkii oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codkii jamhuuriyadda soomaaliya khiyartaha wada naga dhagaysatay waa naga intaa